asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaab almucalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballanteena waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا أما بعد waxaynu ku dhaajinay kitaabkii aadaabu almucalimiin moxamed ibnu saxnuun raxmatullaahi calayh waxaynu si gaara ugu sii dhaajirnay waajibka saaran macalimka ee ardayda ka saaran iyo waxyaalaha laga rabo inuu baro markii laga reebo qur-aanka kariimka ah waxaynu ugu dambeysay markaa inuu baro weysada iyo salaada iyo salaada waxyaalay u baahan tahay waxyaalaha marka uu sheekhu sheegay raxmatullaahi calayhi inuu barayo waxaa ka mid ah ka mid ahayd qunuudda la qunuudayo salaada subax masalada iyo sida ay tahayna darsigii hore ayaynu ku soo sheegnay hal masalo ayaynu baraarujin lahayn halkaa masaleynu baraarujin lahayn waxa weeyaan haddii matalan adigu aad qabtid in aan salaada subax la qunuudahayn oo si gaar ahaan aan loo qunuudahaynin imaamka ku tukinayana uu qabo in la qunuudayo maadaama madaahib badan ay qabto adiga maxaad yeelaysaa salaada miyaad ka goosanaysaa ninkan waa bidcool oo salaada waa laga goosanaya miyaa la oranaya waa maya waa lagu daba tukanayaa qunuudana waa lagu raacaya masaladu waa masala ijtihaadiya weeyaan masala ijtihaadiya maadaama ay tahay waxaa loo deynayaa maamulkeediiyo idaaradeeda imaamka ayaa loo deynayaa oo looga dambaynaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loo samaystay waxa weeyaan in lagu daydo ayaa loo samaystay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy laa takhtalifuu calaa aimatikum aimadiina isku khilaafina oo salaada isku qabsanina oo masale ijtihaadiya yaan salaada laisku qabsanin oo masaajidada laysku qabsanin rasuulku mar kale wuxuu leeyahay yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim dadka imadaa salaada idin tukinayaan haddii salaad saxa oo sidii saxda ahayd oo dhammaystiran ii tukiyaanna iyaguna ajar bay helayaan idinkuna ajar ayaa helaysaan haddii waxoogaa khata aad u arkaasid ay ku dhacaan oo markaa nas ay khilaafsan yihiin aana jirin oo masale ijtihaadiya ay iska tahay haddaad is leedahay ninkani wuu gabsan yahay adiga ajarkaaga ku seegi maayo ee wixii dembi isagu raacayaaye adigu ku daba tuko ku daba tuko marka waxaa la rabaa imada inaan lagu khilaafin masaa'ilka noocaasoo kalea inaan lagu khilaafin waana dhaqankii saxaabada oo cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu mina iyo kacbada afar afar ragcadood ayuu ku tukanayey cabdullahi ibnu mascuud radia allaahu canhu markii la weydiiyey ee la yidhi iyo rasuulku ma afar afaruu tukan jira hodha labalaba ayuu tukanayey labalaba ayuu tukanayey labadaana ka jecelahay maxay afartoo iga khayr badan oo kala khayr badan markii dambe salaadii la galan wuxuu ku daba tukaday cuhmaan radia allaahu canhu ayuu ku daba tukaday markii la weydiiyey ee la yidhi cabdulaahiyo waadgii lahaa salaad afari ma jirtay maxaad ugu daba tukatay wuxuu saxaabigii dhahay dhahay alkhilaafu sharun ayuu dhahay khilaafku waa shar faa'iida ma laha marka in masaajidda laisku qabsado wax faa'iido leedahay haba yaraatee male oo masaajid noocaas weliba laysgu qabsado haddaynu sii wadno markaa waajibaadkii saarnaa ama waxyaalihii ay banaa waajibka ay sunno ahayd inuu ilmaha baro mucalimku wuxuu leey sheekhu walyatacaahadhum ha kula dadaalo oo ha baro bitacalumi ducaa ducada inay bartaanna ha kula dadaalo liyargabuu ila allah si ilaahay tabaaraka watacaala u jeclaadaan ee u baryaan maxaa la rabaa macnaa in ardayda la baro waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacaala lagu baryaayo iyo qaabka ilaahay loo baryo in la baro ayaa la rabaa wa yucarifuhum ilmaha wuxuu barayaa cadamatahu alla tabaaraka watacaala weynaantiisa wa jalaalahu iyo weynaantiisa maxay saa loo baraya liyakburuu calaa daalik si arrinta noocaasi ugu weynaadaan oo ilmaha waxaa la rabaa inay barbaaraan ay weynaadaan iyagoo ilaahay tabaaraka watacaala qalbigooda uu ku weyn yahay inay barbaaraan baa la rabaa iyagoo allabariga yaqaano oo gacmaha kor u taagaya oo markii xaalad qabsato allabaryaya inay barbaaraan ayaa la rabaa waidaa ajdaba annaasu dadku hadday abaarsadaan wastasqaa bihim alimaam imaamkuna roobdoon ha loo baxa uu dhaho fa uxibu waxaan jecelahay buu leeyahy saxnuun lilmucalimi mucalimka waxaan la jecelahay an yakhruja bihim ilmaha inuu soo saaro oo dugsiga ka soo saaro weliba uu soo saaro man yacrifu salaata minhum ciddii sida loo tukada taqaana walyabtahiluu ila allah ilaahayna iskugu bihinbihiyaan biducaai ducada wayarqabuu ilayhi allana tabaaraka watacaala ha jecelaadaan oo jacayla ku baryaan mana waana samayn jireen soomaalidii hore way samayn jireeno markii aas roobdoon iyo waxaa loo baxaya waxay samayn jireen ilmaha dugsiyada dhiganaya ayaa banaanka loo soo saari jiray iyagaa lagu allabari jiray iyaga ayaa la oran jiray duceeya ayaa la oran jiray qalinqoyin baa la oran jirayo qalinqoyinta ducadeeda lama soo celiyo ayay oran jireen marka way iska banaan tahay waxay weliba soomaalida ku dari jireen in xoolaha ay oomiyaan oo maalimo aan la waraabinin marka dambena laysku sii dhex daayo oo xoolo kala wada qaloonaya laysku sii dhex daayo hadhow marka xoolihii ooman oo laysku sii wada dhex daayey oo haddana meel cidlaayo qoraxa taagan maantoo dha xoolihii wii waadaasay gurayeen taas waxoogaa tacdiiba ayaa ku jirta laakiin ilmaha ilaahay tabaaraka watacaala in lagu baryo aan weli dambaabin iyada waa shay caadiya weeyaan colaysna kuma jiro waidaa jidaba hadday abaarsadaan annaasu dadku hadday abaarsadaan wastasqaa bihim alimaam imaamkuna roobdoyn loo baxa uu ka dalbado fa uxiba waxaan la jecelay lilmucalimi mucalimka waxaan la jecelahay an yakhruja bihim ilmaha inuu ka soo saaro man yacrifu salaata minhum kii garanaya salaada ilmaha salaad garan waxba la geen maayo walyabtahiluu ila allahi biducaa ilaahina tabaaraka watacaala alla bariga ha isugu bihin bihiyaan wayarqabuu ilayh ilahayna jeclaadaan fa inahu balaqanii waxay soo gaadhay buu dhahay saxnuun ana qowma yuunus qoomkii nebi yuunus sala allahu calaa nabiyina wa calayh alla iyo isagaba rasuulka alleh isaga iyo rasuulkeennaba allaha ku salliye lamaa caayanuu markay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen oo kor taagan kharajuu inay la soo baxeen bisibyaanihim caruurtoodii fatadaracuu ila allaahi bihim kadibna ilaahi tabaaraka watacaala u tadaruceen markii dambena maxaa dhacday marka in cadaabkii laga qaaday ayaa dhacday falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunyaa wamatacnaahum ilaa xiin sida ilaahi tabaaraka watacaala suuratu yuunus uu ku sheegay ayankan marka ama qisadu ansaxda ama iyo ansixine waa masalo culimmadu ay ka waramaan weeyaan culimmadu waxay baabaystaan markii roobdoonta la joogo baabu ikhraaji annisaa'i waasibyaani lilistisqaa inay bannaan tahay dumarkii ciyaalka in roobdoonta loo soo saaro bannaanka loo soo saaro wayenbagii waxa habboon lahu mucalimka waxa u habboon an yucallimahum inuu baro sunana salaati salaada sunanteeda inuu baro ayaa laga rabaa oo salaadaha sunnaha iyana inuu baro ayaa laga raba oo ilmaha lama rabo farata keliya in lagu carbiyo waxaa la rabaa in sunnahana lagu carbiyo ayaa la rabaa mithl ragcatay alfajri sida laba ragcadood salaad subax ka horeeya oo kale walwitri witriga wa salaat alciideyn iyo salaada ciideynka walistisqaa iyo roobdoon sida loo tukado walkusuuf iyo dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka sida loo tukado xataa yucalimahum si uu baro diinahum diinkooda uu baro aladii diinkaasoo tacabadahum allaahu bihi ilaahay tabaaraka watacaala uu ku adoonsaday wa sunnata nebi sal salam iyo sunnaha nebiga marka ilmaha wax la rabaa dugsiga mar ka soo baxaba wax badan oo diintiisa ka mida isagoo yaqaana inuu dugsiga ka qalin jabiyo ayaa la rabaa waxaynu soo sheegnay hore soo sheegnay dugsiyadu sidooda waxay ahaan jireen bimathaabati alibtidaa'iya ayay ooli jireen dugsi hoose oo kale ay u dhignaayeen ilmaha markaa dugsi hoose ka soo baxa oo mawaad soo barta muxuu baranayaa wax fiican isagoo yaqaano dugsi dhexe uu gudbaya marka waxaa la rabaa isagoo wax badan diinkiisa ka yaqaana inuu ilmahani ka soo takharujo dugsiga qur-aanka ayaa la rabaa laakiin haddii alfaada bas la baro waxba aanu aqoonin waa dhibta soomaalida in badanoo ka mid a haysata weeyaan ilmahani qur-aanka wuu akhrin karaa salaadna ma saxaayo adkaarna ma akhrisan karaayo wax la akhrisana haba yaraatee ma yaqaano aadaabna ma yaqaano adkaarna ma yaqaano qaala wuxuu ihi walaa yajuusu ma banaana saxanuunba wuxuu dhahay walaa yajuusu ma banaana lilmucalimi mucalimka uma banaana an yucalima inuu baro awlaada nasaara nasaarada caruurtooda inuu baro alqur'aana qur-aanka inuu baro ma banaana walalkatba qoraalka luqadda carabiga inuu barana ma banaana macnaha waagii hore waxaa jiri jirtay dad ahludimaa oo muslimiinta ku dhex nool oo nasaaraa baa jiri jiri marka macalinka dugsiga qur-aanka fadhiya ninka nasraaniga hadduu yidhaahdo ilmaha qur-aanka ii bar uu keensado ma banaanta inuu baro ma banaana qoraalka carabiga ma la barayaa ma banaana in qur-aanka iyo qolqada carabiga midna qoraalkeeda la baro ma banaana shuruudii uu la galay cumar radia allaahu canhu nasaaradii shaam waxaa ka mid ahayd walaa nucalimu awlaadana alqur'aan shuruuddaasu ka seexay inaan qur-aanka la barahayn awlaadayada aan la barahaynin marka ma banaana in la baro awlaadda gaalada in la baro ma banaana qaala wuxuu ihi waqaala maalikun maalik wuxuu dhahay walaa ba'sa dhibaato kuma jirto an yaktuba almucalimu mucalimku inuu qoro alkutuba kutubta inuu qoro calaa gayri wuduu'in weyse la-aan inuu qoro way iska bannaan tahay manaa laba shay ayaa la kala saaraya labadaas shay maxay tahay waa qur-aankii iyo iyo maxaa la yidhaahdaa kutubtii kale cilmiga marka matala xadiid baad qoraysaa kutub cilmiyaad qoraysaa adigoo kutubta cilmiga qoraya adoo weyse la-aana ma qori kartaa mise ma qorasid waad qori kartaa way iska bannaan tahay laakiin markasta waxaa fiican in cilmiga la jlaaliyo oo la weyneeyo ayaa bannaan ayaa sunnaa ayaa sunnaayo mar kaste adigoo qaabkii ugu quruxda badan ku sifaysan inaad cilmigii iyo wixii laad dhigaasi aad geshid ayaa fiican imaam maalik raxmatullaahi calayhi xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma akhrin jirin biduuni wuduu ma akhrin jirin soo weysalaana ummad xadiidka ma sheegi jirin walaa yamasu ma taabanayo almusxafa macalinku musxafka qur-aanka ma taabanayo ilaa ilaa calaa wuduu weyse la-aan ma taabanayo macalimka macnaha oo macalimka waxaa laga rabaa musxafka qur-aanka markuu taabanayo ama ilmaha uga akhrinayo inuu weyse qabo ayaa laga rabaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam athar culimada isku khilaafeen laakiin culimada qaar idhaahdeen sanadkiisa laa ba'sa bih ay dhaheen ayaa wuxuu dhahay rasuulku waxaa ka mida waajibaadka qofka muslimkaa saaran an laa yamasa alqur'aana ilaa taahirun inaan qur-aanka aanu taabanin maxay ilaa qof taahira mooyaane marka masaladana waa masale khilaafiya weeyaan culimadu isku khilaafeen laakiin markii la fiiriyo dhaqankii saxaabada iyo taabiciinta markii la fiiriyo dhaqankii saxaabada iyo taabiciinta waxay ahaayeen qur-aanka iyagoo weysela-aana way akhrin jireen laakiin musxafka qur-aanka iyagoo weysela-aana maysan taaban jirin isaaq ibnu rahwiya ayaa sidaas soo naqalinaya wuxuu leeyahay kadalika facala asxaabu nabiy sal ly salam wataabicuun saxaabada iyo taabiciintuba waxay ku jimaacsanaayeen oo dhaqan iyo curfi iyo caado ahaan jirtay musxafka qur-aanka ah inaan la taabanin weyse la-aan inaan la taabanin kadalika ninka la yidhaahdo ibnu teymiya raxmatullah calayhi wuxuu ka soo naqalinaya sacdin abuqaas iyo salmaan alfaris ibnu cumar iyo keyrkood kadibna wuxuu leeyahay walaa yuclamu lahum min asaxaabati radia allaahu canhum mukhaalif saxaabada aad ku khilaaftayna haba yaraatee ma jirto ayuu dhahay ibnu teymiya raxmatullah caleyh fataawa alkubraa mujaladka koowaad laba boqol iyo sideetan ayuu sidaas uu ku leeyahy markii la fiiriyo fuqahadii ka dambeysayna oo weliba madaahibta markii la fiiriyana iyaguna way ku ijmaacsanaayeenba ama shib ijmaac ayay ku yihiin qofku inaanu taabanin qur-aanka biduuni wuduu inaanu taabanin saxka qur-aanka laakiin akhris kor laga akhrinaayo wuu akhrin karaa walaa ba'sa dhibaato kuma jirto cala sabiyi sabigiyo dhibaato kuma jirto idaa lam yabluqu lxulum haddaanu qaangaar gaadhin an yaqara inuu ka akhriyo fi lowxi lowxa inuu ka akhriyo calaa gayri wuduu'in weyse la-aan idaa kaana yatacalam markuu qur-aankii baranayo marka maadaamuu dhahay mucalimkii musxafka ma taaban karo weyse la-aan looxiina qur-aan lagu qoraayo looxii ilmaha yar oo qur-aanka ku dhiganayay ilmihii yaraa isagana ma waxaan leenahay mar kastoo looxana soo qaadaysa soo weyse miyaan leenahay may isaga oran mayno sababtu maxay tahay mashaqo iyo dhib ayay ku noqonaysaa oo culays baa kaga imanaya oo ilmahan mar walba soo weyse markii la dhaho wuxuu noqonayaa ilmo karaahiyeysta qur-aankii ayuu noqonayaa ilman ciyaar buu u baahan yahay waxyaalo badan buu u baahan yahay waa iska ilmo yaroo markuu doono iska kaajaya markuu doono ayuu hawshiisa iska wadanaya haddii markaa mar kasta dha weysada weysada la yidhaahdo hadha waxaa dhacaysa maxay inuu ilaaliyo inuu ilaalin waaya dhacaysa hadduu ilaalin waayana dhibaa ka imanaysa ama culays bayay ku noqonaysaa alwaaxda qur-aanka lagu baranayana dee in la ilaaliyo waa laga maarmaan hor ayaynu yada usoo sheegnay culimada qaarkood waxay isweydiin jireen qarniyo dhexe baa loo yaqaanay alkanaaniish loo yaqaanay oo u dhiganta bugaagta hadda aynu joogno oo kale u dhiganta looxa ma lagu bedeli karaa mise lagu bedeli karo ay isweydiinayaan fuqahadu culimadaas isweydiisay waxay leeyihiin lagu bedeli maayo sababtoo ah looxan sida loo waardiinay loo ilaalinayo bugaagtu uma ilaashamaso hadha waxaa dhacaysa in qur-aankii uu dayacmo ayaa dhacaysa waana ta dhacday hadda horteenna taala weeyaan wakadalika almucalim walaa baasa dhibaata kuma jirto cala sabiil sabiga dhibaata uguma jirto ilaa ida lam yabluq alxulm haddaanu qaangaar gaadhin an yaqra'a inuu ka akhriya fi lawxi lawxa calaa gayri wuduu'in weyse la-aan waa goormo idaa kaana yatacallam markuu baranayo qur-aankii macnaha wakadalika almucalim mucalimkuna waa la midoo looxaa qur-aan ku qoran isaguna wuu akhrin karaa biduuni wuduu'ina ayuu akhrin karaa walaa yamasu yuu taabani alsabiyu sabigu yuu taabani almusxafa musxafka ilaa calaa wuduu'in weyse la-aan yuu taabanin ilaa isagoo weyse qaba mooyaane yuu taabanin waliyaamurhum ha amro bidaalika arrintaas mucalimku ha baro ha amro xataa yatacallamuun say u bartaan waxaa laga rabaa mucalimku inuu ilmaha ku tarbiyeeyo musxafka qur-aanka inaan la qaadi karin ama la taaban karin weyse la-aan taasaa la rabaa inuu ku tarbiyeeyo ayaa la rabaa laakiin waa masalo maxaa la yidhaahdaa culimadu ay isku khilkhilaafeen weeyaan culimada qaarkood waxay u baneeyeen maxaa la yidhaahdaa musxafka inuu taaban karo maadaama ilmo yar uu yahay oo mar walba weysadin aan lagu ilaalin karin qaala wuxuu yihi maxamed ibnu saxanuun walyucalimu ha baro macalimku asalaata cala aljanaa'is sida janaasada salaada loogu tukado macalinkaa laga rabo inuu baro ilmaha dugsiga jooga waadducaa calayha sida janaasada loogu duceeyana inuu baro isagaa laga rabaa fa inahu maxaa yeelay salaada lagu tukanaya janaasada iyo ducada loo ducaynaya min diinihim diinta islaamka ka mid timana marka tarbiyadan ayaa iska leh macalimka ayaa iska leh walyajcaluuma ka yeela ilmaha bisawaa'i qaar simana ka yeelo fi tacliimi waxbarashada ashariifa walwadiic ninka shariifka ninka liita isku si wax u baro wailaa kaana haddii kale wuxuu noqonayaa khaayinane mid khaayin ayuu noqonaya masalada hore ayaynu usoo marnay oo fasalkii maa jaa fi alcadli bayna asibyaan ayaynu ku soo marnay wa su-ila maalikun maalik baa waxaa la weydiiyey can tacliimi asibyaani fi lmasjid ilmaha masaajidka qur-aan ma lagu dhex bari karaa fa qaala wuxuu yidhi laa araa daalika yajuus arrintaas inay bannaantay ma arko liannahu maxaa yeelay laa yataxafaduuna min annajaasa ilmuhu najaasta iskama ilaaliyaan masaajidka najaasta waa laga ilaaliyaa walam yunsabu almasjid masaajidkana looma dhisay litacliimi in wax lagu bartay in lagu cibaadaysto ayaa loo dhisay marka salafku ridwaanullaahi calayhim may ogolayn masaajidka in laga dhiga maxay meel madarasada oo ilmaha qur-aanka lagu baro maysan ogolayn asbaabo dhowra ayay u diidanaayeen asbaabaha dhowrkaa ay u diidanaayeen waxaa ka mida kow ilmuhu intay yaryar yihiin najaasta inay iska ilaaliyaan waa iska naadir dee ilmihii haddii markaa meesha lagu soo ururiyo masaajidkii bay najaastii la soo gelayaan waxaa laga yaaba markaa masaajidka inay najaaseeyaan baa laga yaaba taasi waa qodob qodobka labaad ee loo diidayin waxa weeyaan mucalimkani markuu ilmaha dugsiga masaajidka uu keeno ilmahanuu dugsi masaajidka uu keenay ee qur-aanka uu baraayo bilaash ku bari maayo lacag buu ku barayaa lacag ayuu ku barayaa masaajidkana looguma talagelin meel lagu shaqaysta inuu noqdo looguma talageline maxaa loogu talagala noqdo meel lagu cibaadaysto alla lagu caabudo waa daartii aakhiro loogu adeeganayo weeyaan laakiin haddii laga dhigo daar adduunyada laga adeegta haddii laga dhigo waa sifadii loo dhisay ee loogu talagalay masaajidada oo la leexiyey bay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa suuq caadiya ayuu noqonayaa masaajidii suuquna waxaa la rabaa inay kala duwanaadaan ayaa la rabaa waxyaalaha hadda layaab kale waxaa ka mid ah in badanoo ka mid a wadaadada wax dhisdhista masaajidada masaajid baa la dhisayaa masaajidka markii la dhiso waxaa laga yaabaa korkiisa haddana in guryo laga dhisto halkaasa waxaa laga dhisaya marka carwooyin iyo suuqyo ayaa laga samaysanaya mamnuuc oo xaaraan weeyaan masaajidku isagaa iska leh korkana isagaa iska leh hoostana isagaa iska leh kol haddii masaajidka kor iyo hoosba uu iska leeya weli maxalu ijmaac weeyaane waxay noqonaysaa maxaa la yidhaahdaa in suuq laga dhigto inay tahay shay xaaraan waxyaalaha kale culimadu u diideen waxaa ka mid ah dee ilmuhu iska ciyaarayaan way buuqayaan masaajidkii markaa wuxuu noqonaya maxay meel lagu ciyaaro oo lagu buuqo ayay noqonaysaa haddii ay buuqaanna waxaa dhici karta in dad ay tukanayaanoo dadkii tukanaya markaas salaadii ay ka mashquulaan ayaa dhici karta waxaa kaloo culimadu u diida waxaa ka mid ah ilmuhuda waa ilmo yaryar waxaa laga yaaba intay baxaan inay aadaan masaajidka masaaxiiftiisii oo hadhow maxay dhacaysa markaas inay masaaxiiftii ay waxyeeleeyaan ama masaaxiiftii ay jeexjeexaan ayaa dhacaysa waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta waxaa dhici karta macallimkani inuu laba shaqo isku haysta ayaa dhici karta waa shaqada koowaad ee qur-aanku waxba ayuu baraa ilmaha mar labaadkan waxaa laga yaaba xirfo uu leeyahay inuu ku shaqaysta ayaa laga yaabaa hadhow marka macalimkan xirfadan qofka uga baahan waxaa kasoo raadsanaya masaajidka ayuu kasoo raadsanaya masaajidkii marka inuu noqdo meel xirfadaha adduunka lagaga shaqaysta inuu noqdana maxay tahay waa shay mamnuuca oo xaaraana weeyaan nin salaf ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay masaajidka ayaanu qur-aan ku baran jirnay marmarka xilxiliyad ka mid ah anoo yar macalimka markaa qur-aanka noo dhiga qur-aankana wuuna bari jiray dharkana wuu toli jiray dharkana waa la toli jirnula waa la baranay markaas waa la baranay marka maalin maalimaha ka mid a ayaa waxaa noo yimi nin culimaa oo la oran jiray ismaaciil ibnu rabax aljazari la oran jiray ayaa noo yimi markaa markuu saa u fiiri wuxuu arkay ardaydii oo u fadhida iyo isagoo dawaarkii harqaankii ku fadhiya ayuu arkay marka macalimkii uu la hadlo wuxuu ku dhahay buuri yaa sheekh bikamig tarayta haada alxaanuut dukaankan imisaad ku karaysatay buu ku dhahay buuri waa masaajidka ayuu uga jeedaa macnaha marka macalimkii u jaac u dhahay buu idhi leysa haadaa bixaanuut wainaba huwa masjid meeshu dukaan maayo masaajid buu dhahay markaasaa wuxuu ihi buu ihi wadaadkii ina almasaajid lam tubna lisunnac inamaa buniyat lisalaati waadikri wa tilaawati alqur'aan ayuu ku dhahay warda in lagu shaqaysta masaajidada looma dhisine masaajidada salaad iyo dikir iyo tilaawat alqur'aan baa loo dhisay kadibna macalinkeyga uu xanaaq uu yidhi annaga markiianu soo qaabilo ninkii ismaaciil aha marka wuxuu hi buuri yaa shabaab aqbiluu minii faantum id lam yaqbal minii mucalimukum anlaa tukhiituu fi lmasjid wuxuu dhahay buuri ardayay haddii macalinkiina uu rabo inuu ku shaqaysto masaajidka dhexdiisa idinku ha ku shaqaysanina iska dhaafa kadibna uu naga tegey buuri kadib wuxuu hi markaa maalol buu noo iman jiray wuxuu soo fiirin jiray bal masaajidkii in lagu shaqaysanaya in kale weli ayuu soo fiirin jiray suu dayn nagu leeyay oo kale ayuu noogu soo laalaabin jiray ayuu yidhi wuxuuna gaadhsiiyey markii dambe markaa ilaa aan nacno maxay in masaajidka aan harqaanka iyo awlaha noocaasa aanu ku baranno ayaalaha culimmadu ay sheegeen ee loogu diidiyey ilmaha in masaajidka wax lagu baro waxaa ka mid a dee ilmuhu wasakh badan bay wataan hadhowna masaajidkii waa wasakhaynaya soo ma iyagoo dhooqadoodii wata iyagoo maxaa idhaahdaa dhiidkoodii wata iyagoo hawshoodii wata ayay soo gelayaan masaajidada da in la nadiifiya loogu talagala in la wasakheeyo looguma talagelin waxyaalaha loogu diiday waxaa ka mid a in maxaa la yidhaahdaa dhaci karto in adawaadkii masaajidka loogu talagalay in loogu adeego in waxyaala ka mid a ay kharaabiyaan ayaa dhici karta ayan kaanat markaa ayan kaanat markaa markii lasoo khulaaseeyo masaajidka ilmo bilaash lagu baraayo wax ayun baa la keeni karaa oo iyaguna ilaa masaajidka nadaafadiisa wixiisu ilaalin kara ayuunbaa wax lagu bari karaa mooyaane laakiin dugsi qur-aan oo lagu shaqaysanayo masaajid inta la keeno sidaas lagu shaqaysan maayo oo ma banaana ma banaana aynu intaas ku dayno maanta subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk